somalilan fidhidhi maaha xilliyo lama degaan maaha baleega cidhifyada baddeeda cusbiyo milixdiyo kalluunka cawdiyo biyada ku caana baleeg ciidan dahab ku jiifo macdantan ku raaco waa salaamantiin dhammaantiin dhegaystayaal meel walba aad adduunka aad ka joogtaan halkani waa redio hadwanaag aad kala socotaan shabakadda ciwaankeedu yahay hadwanaag news com ama hadwanaag com dhegaystayaal sida wararka iyaga aad ka akhrisateen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane daahir yaale kahin ayaa xeer madaxweyne oo uu soo saaray ku magacaabay lix gobol oo cusub iyo lix iyo toban degmo sidaa waxaa lagu sheegay war-saxaafadeed uu ku siixan yahay afhayeenka madaxtooyada somalilan mudane siciid cadaani mooge haddaba dhegaystayaal wariyaha iyaga ee magaalada hargeysa mustafe janaale ayaa dadweynaha reer hargeysa mikrofoonka la dhex qaaday isagoo dadka weydiinaya aragtiyahooda ku wajahan goboladan iyo degmooyinkan cusub ee la magacaabay dadweynihii hargeysa ku nool ah iyaga oo ka dhiibanaya aragtiyadooda waxay ku bilaabeen dhegaystayaal sida tan ahbaa een, cadnaan maxamed xasan een, madaxweynuhu wuu saxsan yahay wuuna hagaagsan yahay go'aankaasina waa go'aan loo baahnaa muddo dheerna loo baahnaa somalilan ha noolaato wayna dhaqaaqday ina riyaalana mar labaad codka waynu ku celinaynaa waana madaxweyne xalaalah waana nin saxsan boqolkiiba boqolna wuu saxsan yahay tallaabaduu qaadaa ina riyaale waxa hadduu yidhaa ina riyaale maanta galbeed weeye qiblad waanaku waanu tukanaynaa haddaannu nahay muwaadiniinta reer somalilan waanan ogolnahay waana nin fiican nin ka fiicanna ma hayno Een, ilaahay ha daayo
bismillaahi raxmaan raxiim shalay tole wuxuu soo saaray madaxweyne riyaala go'aan uu ku magacaabay digreto madaxweynuhu ku magacaabay gobolo cusub iyo degmooyin cusub maxay tahay aragtidaadu ku waajahan goboladaas magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa xamse ciise cabdi haddaan fikirka ka dhiibto xalay magacaabista uu magacaabay madaxweyne riyaalan waxaan u arkaa tallaabo khaldan oo u horseedaysa waddanka iyo dadkaba khilaaf hor leh arrintaa uu ma- xalay magacaabinana waxaan u arkaa arrin kambeyn uu ku gelayo Iyo waxaan filayaa dadkan inay ahaa inay maanta yihiin dad bislaaday oo aan maanta sasabooyin caynkaas aan cod ku helin madaxweyne riyaale anigu markaa waxaan leeyahay maanta shacabka weynaha somalilan arrintaa in laga dhiidhiyo oo arrintaa fikir far- madaxdhaqameedyadu ka dhiidhiya siyaasiyiintu ka hadasho arrintan aan orheed waxaan u arkaa arrin khalad oo madaxweyne ku dhaqaaqay una uu samaynaya arrintan arrin aargoosiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim inkana waxaan la joognaa oday weyn Een, bal isagaa magaciisa iyo aragtiisa ku waajahan een, go'aankii uu madaxweyne riyaale xalay ku soo magacaabay gobolada cusub iyo degmooyinka cusub bal noo sheeg aragtidaada iyo magacaaga ku waajahan waxaa weeye horta marka horeysa waxaa magacayga la yidhahda maxamed xirsa ayax marka anigu waxaan u arkaa aragtidan gobollada la bixiyey mid aanay dadka gobollada doonaya waxa liyeela wax faa'iido ugu jira aanay jirin dowladdana iyo xukuumaddana ay ku jahawareerinayaan marka anigu waxaan u arkaa markii ay odayaasha meeshaa ka soo jeeda ay u tagaan madaxweynaha ama madaxtooy madaxda dowladda waxa weeye eh, wax inay dadkii yidhaahdaan waannu idin siinay wax u dhaama iyagu way garan waayeen sababtu waxa weeye haddii lagaa tegi waayo oo goor walba la yidhaaho gobolna sii gobolna sii dee waxa weeye qofkii waxa marka dambe uu ku odhanaya dee bal qaado oo balba gobolkii waxa aad ka soo saaraysa iyo si aad ugu noolaanayso ee adeeg jirta waxaan dabeeto anigu u arkaa inaanay wax allayaalo waxay ka faa'iidayaan gobollada ay la siiyey inaanay jirin sababtu waxa weeye gobolku maxaa gobolu ku yahay ma isbixinayaa dhaqaale ma soo galaa kastama ma leeyahay cashuuraad ma leeyahay bal tuulaha meel cidla ah ka samaysan oo miya oo aan wax alla wax soo gala jirin ya oo la yidhi dhaqaalahaagii dhismahaaga hadday dhismo tahay hadday mishaara tahay hadday wax kasta tahay dee la soo bax baa lagu yidhi gobol baa lagu siiyey marka haddii aanay waxba kuu soo baxayn maxaad ku doonaysaa gobolkanaad ku jeclaysatay anugu markaa waxaan u arkaa aragti aanay waxba ka suurogelayn dowladduna ay iskaga qancisay uun dadkanoo yidhaahdeen ay tiri qaata marka anugu waxaan odhan lahaa dadkani ha iska daayaan tuulayaashan aanay waxba ka soo baxaynin ee ay leeyihiin gobol baannu doonaynaa ha iska daayaan taana anugu waxaan u arkaa inay tahay jahlinimo badan oo haysa oonu qofku cilmiba u lahayn gobolkanuu doonayo iyo waxyaabahanuu doonayo aanu cilmi u lahayn
bismillahi raxmaan raxiim waxaan isagana la joognaa oday weyn oo reer somalilan ah n n bal magaciisa iyo siduu u arko aragtidii xalay ka soo yeedhay n go-aankii madaxweyne riyaal xalay ku magacaabay gobollada cusub iyo degmooyinka cusub u arko sidee u aragtaa adugu adeer magacayga waxaa la dhaha dalmar waa haaruun aljaamac waxaan ahay degmada belgoodlaan ka tirsanaya anugu kolley dee maanta maalin gobolyo degmooyin la filayay maahayna maalin biyoiyo la filayay ba ahayd soor jaban iyo wax ina dadku helaan shilaal jaban iyo magaranaysa markaa dee nin soomaaliyeedoo bari layidhi gaari lahaa baa layidhi gaarigaaga ceergaabaa loo raray wuxuuhi gaarigan muxuu ceergaabo gaadha dukaankan cabdiqaayo beertiisuba galaaye anugu waxaan u arkaa degmooyinka iyo gobollada maanta dee wax fooya on wax ka jiraa jirinaya ay degmooyinkii baryo hore uun taliskii horeba magacaabi jiray ee aan waxba ka socon jirin inuu yahay dadka lagu jaawareerinayo sidaasumaasumaanu arkaadeen anugu markaa risanahoo dee la taaban karo ama dalkii dadka xuso korinayo ma arko oon leetay goboladan badan iyo degmooyinkan faraha badan leh iyo waayo dadku hawlaha maanta hawlo ka dhow u baahnaa ka fudud oo loogu magacaabo gobollo iyo degmooyin sidaasay la tahay aragtidayda anigoo hadalkayga sii wataa waxaa kaloo u arkaa waxa weeyaan gobollada somaliland wakhtigii hore laba gobol bay ka bilaabmeen waxaa xusbiyadii markii gobonimadoonkala la ahaa snaliya baa la odhan jiray nuf iyo u s b xusbigii la odhan jiray u s b baa maanta la kordhinayaa inuu labayo tobankan gobol lix yeesho saddexna uu wax ku yeesho sidaana waanu aragnaa annagu oo siyaasad kale oo adariskii lagu saarayo dee laleeyahay dadku isu dheeli tiran yahay ama waa u kala badan yahay oo dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka iyagana la isu soo dhoweynayana oo la leeyahay la miisaan la wada ama ka miisaan roonaada nimanka waddankii soomaaliyeed burburiyey sidaana waanu aragnaa annagu abwaan aadan trabi waxaan wax kaa weydiinana aragtida ku waajahan go-aankii shalay madaxweyne riyaale ku magacaabay gobollada iyo degmooyinka cusub bismi illaahi raxmaan iraxiim horsadde anigu siyaasi miihi marka hore bulshada anigu meel baanu qaabilsanahay waxbay iigu ogsa aniga bulshadu siyaasi iguma oga waxeedaan markaa ka soo bixi waayo in la yidhahdo maxaa maxaa jira ayaan dee maaragtay ay leedahay anigu leen kalanu qaabilsanay bulshada haddiise taas dee laygala maarmi waayo dalku siyaasiyiin buu leeyahay xusbiyuu leeyahay baarlamanuu leeyahay golayaal buu leeyahay in iyaga wax laga weydiiyo ayaa arrintan dee ay ku wanaagsantah kollay si aragtidee waxaan qaba maanta maalin waa iska la jilicsan yahay oo dadku aad buu u baahan yahay dhibaatooyin badan baa jira suuqa dee dirba waxaa la marinaya dee doorasho iyo gobolladan la bixin waxbaa dee la isku wajahayaabaa dee la qusaynaya kolley haddii la bixinayn malaa degdeg waa ku jira baan dee anigu u malaynaya dalkuna maanta waa iska jilicsan yahay oo dad dal qaadi karaa saddex gole saddex gole dalka miisaaniyaddiisu saddex gole iyo sideed gobol ma qaadi karto ama sagaal gobol haa horta bal marka golayaashu iyagu dee ma qaadi karo dalku saddexda gole aanu qaadi karinba saddexda gole qaran ee la sheego ayaan dalku miisaaniyaddooda qaadi karin iska daa dhowr iyo toban gobol dadkii wakhtigu ku jiraa maanta maalin tan labaad waxay soo kordhinaya ma jiraan colaad hayni gobolladan kuwa horaan leena yaa baabi'iya dadku walaalahoodii ha ahaadeene annagu degmada waxbaanu ku leenahay annagu seeraanu ahay annaga balasaab kale annaga waxay keenaysaa un korruptionkeedaasi keenaysaa anu waxaan odhan lahaa way wanaagsan tahay mid horumarku daynu jirana waa wanaagsantahay oo in dalka horumar laga sameeyo oo dee sidii dawladdii hore ee laga qabsaday inay taagnaatana ma wanaagsana in horumar jiro waa loo baahanyay laakiin waa in qorshaheeda ay yeelataa miisaaniyaddeeda la helaa wakhtigeeda ay yeelataa haddii ibankeeda lay hawlaha badan ee adaaraa jira tirakoobiyaa jira waxyaabaha dee badan baa jira de waxaan in horta la kala dambaysiiyo malaha aniga dee wayla ekay xukuumaddu sidee iyadaa hawliha ay dalka u hayso ka mas-uula iyadu dee hadday maarata siday ugu dhawaaqdo shaksi mucaarid ahaan kaga soo horjeeda anigu mayi marka hore siyaasi mihi saan horeba kuugu sheegay shaksiyad mucaaradoo ka soo horjeeda ma yihi shaksiyad muxaafidoo raacsanna ma yihi waad garatay soomaa anuu ninkaa dadka udhexeeyaan ahay yaa markaa siday tahay uun ayay aniga aragtideedi waxay la tahay horumarkana waa loo baahnaa degdegna waa ku jira wakhtigeediina ma aha golayaasha iyo xusbiyaduna iyagu arrintan dee ha ka hadlaan oo ha dhex galaan laakiin qoladiina warfaafinta saxaafadda idinku kollayba geed walba ha la tegina maxaad dadkii wada ilbax buu noqday wada siyaasi buu noqday telefishinkan idinka mid ka qaraabaya marka qof walba talin hebel maxay kula tahay idinku iska qaraabinina bahalada horta marka hore
ra'yigu soo jeedin karo ama maansooyinka ama suugaanaha ay soo jeedisay wax ku tiris ay ahaayeen oo ay tis qaadeen oo ilaa yumna haada la tirsado sidaas darteed baanu annagu kuu fidnay tale iyo tusaale arrintaa wixii aad ka soo jeedin karto inaad ka soo jeediso bal talada ugu muhiimsan ee maanta aad ka soo jeedin lahayd arrintaas maxay tahay alla ilaahay waxaan anigu odhan lahaa haddii dee talo maaragtay een, de horta si loo kala qaadanayo maga taladu waxay wanaagsantahay dee marka la kala qaadanayo ee meel laysku yimaado dee miiska dee laysku yimaado laakiin haddaan maanta talo muhiima keeno dee meelay cidda qaadanaysana ma garanayo si ayna u suuro gelaysana ma garanayo waad gartay soomaa marka anu talayda waxaan odhan lahaa bal wakhtigan horta ku- tira koobka iyo ilaahayna raxmaddiisa aan dhowro ilaahayna raxmaddiisa aan dhowro dadkana wixii loo qaban karayo ha loo qabto abaaraa dadka haysto waqti xun baa lagu jiraaya iskadaa kimiga iyo xoolii ka baxayna ka hor kii magaalada besahe ma horta dadku ha istooydo nolosha dadka horta ha la toydo intaan gobollo la bixin ma horta noloshii ha la toydo war dadkii muxuu ku noolyahay ha la is idhaahdo anigu waxaan odhan lahaa horta aan isbaranno ismaynaan baranay dadku ha isbarto dee yaa dadka horta ha isbarto maxaa lagu nool yahay xaaladda nololeed sida xaajadu tahay horta ha la isbarto markaa isbarto aan gobollaysa siinayo dib aniga magacaygu yahay xasan koosaar waxaan u arkaa lix iyo tobanka gobol lixda gobol iyo afar iyo tobanka lix iyo tobanka degmo iyo afarta gobol ee madaxweynuhu isdaba dhigay waxay caddaynaysaa aqoondaradii siyaasadeed ee weligiiba lagu sheegi jiray ayay ka markhaati kacaysaa waxaa la ognayay marka dadkii u ololeynayay gobollayn loo magacaabo inay taagan yihiin waariyaha hargeysa dhinaga gacelaya marka dadku may baahnayn xilligan in rabshad hore loosii horseedo ee gurmud bay u baahnaayeen iyo in abaaraha wax lagala qabto madaxweynuhu berigii hore wuxuu kaambeynada ku geli jiray wasiirdoolayaal ee imanka dhul buu ku ku khamaarayaa uu ku gelayaa kaambeyn waxaasina waa iska horkaan umadeen oo caddaan oo geedna lagu soo gaban iyo dhul
waa hagaag dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa radio had wanaag shabakada ciwaankeedu yahay hadwanaag news com dhegaystayaal barnaamijkaas waxaa stuudiyo had wanaag nooga soo tabiyey mustafe janaale oo barnaamijkana halkaas nooga xiriirinay iminka dhegaystayaal sidaa ayuu is maqal dambe oo xiise le waa anigoo ah axmed naasir jibriil faarax oo jooga magaalada toronto canada macasalaama
duniduba dhammaan dagaliyo colaad way diidan tahay duniduba dhammaan dagaliyo colaad way diidan tahay idinkuna dadiyo nabad lagu degaa dowlad lagu istaaye idinkuna dadiyo nabad lagu degaa dowlad lagu istaaye waad doorashee waxaad doorataa waad doorashee waxaad doorataa gidantiina wada diricnaba dad jeceel ku tiirsataan waad doorashee waxaad doorataa watorashee waxaad doorataa gidantiina wada diricnaba dajeceel ku tiirsataan